wasiirkii wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya kormeerka mari masaajidada qaar ee magaalada baydhaba ujeedka kormeerka wasiirkii haye sidii walbadan soon ku ogaada lahaye sida guddiyada masaajidada iyo onka khidmeena bulshada iyo baahiyaadka ku jarah oon baahantay waa lagu qabada masaajijyada waa meelila ka dhiso waa tarbiyada akhlaaqda bulshada iyo wacyigelinta sidaa darteed weliba muhiimata intii lagu warhaya sida fariimogaase iyo indiireyana iyo dhiirigelinta guddiyada galanto ka hayan masaajijyada ana ku mid ay guddiyada masaajijyada carabta iyo jaamac ee magaalada baydhaba iyo wasiirka la wadaageen culaysyadii oo ka qaban helitaanka biyo boosaneerada markiyo buusimaan iyo adeegyada kale masaajidkan baahanti waa lagu qabadaa
masaajidkan magaalada ugu weyn waaye guud ahaan koor galbeed ugu weyn halkii mar toban kun ku tukata oo jamacada jumcada jamacada lagu ogaa ummadda lagu wacyigeliyaa dacwada diinta lagu faafiyaa taariikh horu leeyahay dhisma horu ahaa dhismihii hore markii la dumiyey dhismakusoo la sameeyey ilaa iyo hadda dhowr iyo toban sano hadda dhismaha cusub ee hadda lagu cibaadaysta wasiirkiiuu ilaahay kaa dhigay wasaaradda qofta arrimaha diinta soo dhawow waxaan ka codsanaynaa wixii baahi oo jiro masjidkan jaamaca aada u badan yihiin dhaqaalo uma hayno xaqiiqatan ku filan waxaan rabnaa wixii karantiina wasaaradda ahaan in lagala qabataan oo codsanaynaa beedka allaha booqati ilaahay khayrka siiya adig dambe adinkeena jirtooba beed ilaahayu howl badan ka dareer kitaabo badan ka akriyahay tacliinga ka dareer marka maysiinka baahmana mudo horta wasiirkii hadii adib oo qaafti badniga kooti ad eta macalimiintan masaajidka waldadka barahay muadamay waldadba masaajidka aadam hayaan imaamyaalka ni tukisiyayaan inti garab hoog la isan siidan ma jirna bin aadamu masaajidka kirinyin lutiyo hirin waylan bahanya inti isan dowladdii warka helm si kaalmo ahaan eh tan kale waykii sheegay masaajidkan way baahanya boosneer boosneer yaa eeni dhibahaytee ceelkii noo halaaw biyo wal gade baaburkii afartan doolara laka gade yoonkii sade baabur afar baabura la shabe warjinay madii kastoo geega walyarkoo luwaay biyo gadadan oo biyaa dhiindareerton alxamdulilah kastay laakiin maysin falane un masaajidkan boosneer shay iyo ceel shay
wasiirka wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed nuur siidow baaba ayaa kala dardaarmay dhammaan guddiyada galanta ka hayn masaajidada in yoosii lama jibaaraan dadaal shoonka qidmeeyana masaajidka iyo bulshada wasaaraddan iyo walku qabada doonta culaysyadii oo qabana waxaa ilaahay subxaanahu watacaalaa mahaddiisi ah inaan soo gaarnay masaajidkii labaad ee magaalada baydhabo masjidka carabta oo runtii ay heegan ku yihiin guddigiisii masaajidka guddoomiyaha guddiga howlgelinta masaajidka carabta runtii sharaf iyo karaamo ayay noo tahay meel meeshai ugu qurxooneed ee la kormeero ee la ogaado ee la fiiriyo waa beedka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan u mahad celinayaa dhammaan runtii waxyaalaha ka jiro magaaladan baydhabo khaasatan dhinaca masaajidda waxyaalaha cajiibkaa waxaa ka mid ah masaajidkan carabta iyo masaajidka jaamaca waxaa ka howlgala hal guddi oo isku dhaf ah labada masaajid masaajiddan quruxda badan iyo howlahan aada arkaysaan oo ka socdo ayagaa u dhabar adeegay ashkhaas gaar ah khaasatan masaajidkan carabta waxaa har iyo habeen u taagan guddoomiyaha guddiga howlgelinta masaajidka sheekha dhinaceyga fadhiya sheekh cabdisalaam ilaahay subxaanahu watacaala jasadaada jannaha ka dhigo iyo maaragtay guddoomiye ku-xigeenka ahna guddoomiyaha masaajidka carabta shariifkii saaxiibka ee ahaa oo shariif axmed isagana ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ugu rajaynayaa insha allahu tacaala iyo dhammaan ashkaasta kale ee guddiga jisadooda inuu janno ka dhigo waxaan insha allahu tacaala aan rajaynaynaa inaan kofargarayno dhammaan baahiyaha ilaahay baa kofargarayn kara laakiin baahiyaha masaajida inaan maaragtay la falgalno oo aan waxqabad muuqdana la imaan doono haddii ilaahay subxaanahu watacaala raalli ka noqdo biidn illaahi kariim waxaan mar kale u mahad celinayaa dhammaan howlwadeennada masaajidkan masjid jaamaca guddigoodii iyo qolada nadaafadda ka shaqaysa oo runtii maantay bilicda aan soo aragnay masaajidka kormeerka aan ku sameyneynay maaragtay ka fuliyey waxaan ilaahay subxaanahu watacaala u weydiinaynaa inuu maaragtay bedelkoodii wax qeyr qaba inuu ilaahay ugu bedelo runtii haddii ilaahay raali ka noqdona wasaaradda waxay il gooni ah ay ku hayn doontaa masaajidkan iyo dhammaan howlwadeennadiisii